inkastoo shalay la isweydaarsaday qoraallo haddana waxaa la isku hayo waa ay ka weyneyd war saxaafadeedya lasoo saaro ee waxay salka ku haysay qodobo dastuuri ah iyo xeer hoosaadka baarlamanka hogaanka baarlamanka ayaa ka kooban guddoomiye iyo laba ku-xigeen xoghayo joogto ah iyo xoghayno maamula howlaha baarlamanka si la mida sida ay xildhibaanadu u kala qaybsan yihiin ayaana waxaa muuqanaya inay iyana u kala jabeen waxa ay dad badani ka cabsi qabaan in sharci dejiyayaashii soomaaliya ay sharciga isku raaci waayaan kuna dhaqmi waayaan labada dhinac ee uu hadda u kala qaybsan yahay baarlamanka ee kale ah dhinaca mooshinka ka keenay guddoomiyaha baarlamanka maxamed cismaan jawaari oo lagu xaglinayo xukuumadda iyo dhinaca kasoo horjeeda mooshinkan ee difaacaya guddoomiyaha xilka haya ayaa waxay isku hayaan hadda in kulanka baarlamanka ee mooshinkaasi looga doodayo uu qabsoomo maalinta arbacada ah ee bishu ay tahay siddeed iyo labaatanka halka dhinaca mooshinka wadana ay ku doodayaan in kulankaasi uu qabsoomi doono sabtida oo ay bishu tahay kow iyo soddonka iyadoo qolo walba ahna sheeganayso in ay sharciga iyadu ku taagan tahay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka mahad cawad ayaa qoraal uu xalay fiidkii soo saaray ku sheegay in aysan ka warqabin xubnaha guddoonka baarlamanka qoraal sheegay inuu soo saaray guddoomiye ku-xigeenka koowaad oo ku baaqaya in baarlamanku kulan isugu yimaado kow iyo soddonka bishan si ay uga doodaan mooshinka laga keenay guddoomiye jawaari waxa weeye hadde golaha shacabku waa institution weeye waa hay-ad waxay leedahay guddoon iyo habdhowr bay leedahay awoodda ka go-aan gaarista jadwalka iyo ajendaha golaha shacabkana waxa weeye guddoonkuna iskama laha waxaa iskale guddiga joogtada ah baa iskale siduu qabo qodobka labiyo tobnaad ee xeerosaadka iyaga guddoonka waxa weeye guddiga joogtada ahna wuxuu ka kooban yahay guddoomiyaha labadiisa ku-xigeen habdhowraha labadiisa ku-xigeen iyo dhammaan guddoomiyaasha guddiyada golaha shacabka qodobkaas labiyo tobanaadna wuxuu qeexayaa in uu guddiga joogtada uu diyaariyo islamarkaasna maamulo jadwal qorsheedka fadhiga golaha marka hadde waa yani institution dhan baan ahaynoo institutionka dowladda ugu weyn xeerhoosaad baan leenahay xeerhoosaadka iyagu waa dastuuri weeyo article sixty eight ayaa dastuuri ka dhigaya xildhibaan daahir amiin jesow oo ka mid a xildhibaanada baarlamanka ee u ololeynaya mooshinkan ka dhankaha guddoomiye jawaari ayaan weydiiyey go-aanka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee ah in kow iyo soddonka bishan baarlamanku uu ka doodo mooshinka ka dhanka ah jawaari bal inuu ku salaysan yahay xeer hoosaadka iyo sababta loo baalmaray haddii qodob xeer hoosaad ah uu jiro oo arrintaasi ka hadlaya xeer hoosaadka sababta looga dhigana waxaa weeye xildhibaanada markii ay kala soo jeedin ama mooshin ay keenaan oo kala soo jeedin sidaan oo kale ah markay keenaan inaanan hoosta laga gashanin ayaa danayn loogu danaynaya xildhibaanada loogu qortay ma ahayn mid guddoomiye baarlamaan haddii laga keeno maxaa laga sameynaya iyo layiri maa ma ahayn inuu xildhibaanka mooshinkii uu keenay aanan dhinac kale lala aadin ee guddoonka ayna hoosta iska gashanin taasaa u sababaya horta markii lagu qoraayay hase yeeshee annaga waan daba taagannahay oo maanta waan kana guddoonka baarlamaanka waa u tagnay goormaa fadhigii baarlamaanka la qabanaya goormaa mooshinka in la keenaya waa dhahnay waa daba taagannahay guddoonkana hadda warqada uu soo saarayaan arkayo oo soddon iyo kowga bisha inuu fadhi yahay waxaana qiyaasayaa waxa soddon iyo kowga ugu aadiyey in ay tahay muxuu ahay maalinta hadda sideed iyo labaatanka waxay ku aadan tahay arbaco arbaca baarlamaanka guddiyadaa shaqeeya khamiis waxa weeye maalin oo nafsiino iyo jimco sabdiga ayay ku aadan tahay marka waxaa laga yaabaa in waktiga sidaas ugu ugu ugu fikir guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka mahad cawad ayaa sheegay in warqadda ka soo baxday guddoomiye ku-xigeenka koowaad cabdiweli ibraahim muudey in aysan waafaqsaneyn xeer hoosaadka baarlamanka iyaguna aysan ka warqabin qoraalka baarlamanka guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka mahad cawad ayaa sheegay in warqada ka soo baxday guddoomiye ku-xigeenka koowaad cabdiweli ibraahim muddey ay tahay mid baalmarsan xeer hoosaadka islamarkaana waxa uu sheegay inay abuurayso walwal ku aadan in la baal marayo dowladnimadii nidaamkii iyo sharcigii baarlamanka oo ah halka sharciyadu ay kasoo fulayeen in laga xayuubiyo guddoomiyaashii guddiyada iyo xafiiskii guddoonka intii si kale in taladii laga xayuubiyo oo uu hal qof qaato waxa weeye hadda waa hadda waa jabhadayn weeyaane waa ka baxanay xayndaabkii dastuurka iyo xeerhoosaadka waxa weeye hataa ogeysiinta la ogeysiinayo xubnaha golaha shacabka wuxuu xeerhoosaadku qeexayaa inuu xafiiska xogayaha guud yahay cidda xiriirinaysa ee la xiriiraysa xubnaha hadda waxa weeye hadda warqad baad hesheen oo waxa weeye ka soo baxday guddoomiye ku-xigeenka koowaad ka soo baxday waxa weeye in haykalkii iyo kala dambeyntii iyo structurekii dawliga ahaa laga baxay oo banaankiisa la marayo shacabka soomaaliyeed waa u caddahay khilaafka ka dhex taagan baarlamanka ayaa u muuqda mid ay sii adkaanayso in lagu xaliyo dastuurka iyo xeer hoosaadka u yaala baarlamanka xildhibaan daahir amiin jeesow ayaan weydiiyey sababta guddoomiye ku-xigeenka koowaad uu u soo saaray qoraal aysan ka warhaynin xubnaha kale ee baarlamanka gaar ahaana hoggaanka ma garan karaayo ajendaha sababta guddoomiyaha ruuxiisa kow iyo soddonkaas ugu dhigay aniga mufasiraad maka bixin karo asagaa la rabaa in la weydiiyo guddoomiye ku-xigeenka labaad guddoomiye ku-xigeenka labaad guddoomiyaha guddoonka guddoon markii la yidhaaho way way wada yihiin inay tashteen dabcan waa suurtagal laakiin haddana haddii qoraal kale uu soo saaray ayaga khilaaftooda inay xalistaan waayo annagoo no big deal in sideed iyo labaatanka arbacada la shiraa la yidhaahdo iyo in muxuu ahay soddon iyo kowda la shiraa la yidhahdo annaga wax oo culays oo hadda aynagu haysa ma laha qoraalada iska soo horjeeda ayaa soo baxaya xilli toddobaad gudihii ay magaalada muqdisho ka dhaceen qaraxyo ay dad badani ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kalena waxaa sii xoogaysanaya ololaha dhinacyada iska soo horjeeda ee baarlamanka waanwaantii aqalka sare ayaa u muuqatay mid saameynteeda ay sii adkaanayso halka madaxweynaha dowladda federaalk oo la kulmay isagu goor sii horreysay guddoomiyaha baarlamanka iyo ra-iisul wasaarahana uusan weli go-aan ama talo ka soo jeedin xaaladda siyaasadeed ee murugsan ee dalku galay